iyadoo dagaalada ka dhasha isku dhacyada muranka dhulka ay kusoo bateen deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa maamulka galmudug lagu baaqay in ay sharciyo adag ka soo saaraan maamulka iyo isticmaalka dhulka si meesha looga saaro khilaafaadka arrimaha dhulka ku saabsan ee bulshada saameynta ku yeesha gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug maymuun cali nuur gayfane ayaa maamulka galmudug ugu baaqday in sharciyo adag laga soo saaro arrimaha dhulka si loo yareeyo khilaafaadka bulshada dhexdeeda wasaaradda arrimaha gudaha ee howlaha kala duwan oo ama xalinta khilaafaadka ama dib u heshiisiinta ama dad dhigista waxay hadda ka hor aan soo marnay dad dhigista sida dhalashadii sugnaan ama maxay ahayd shuruucdii dadka loo sameynayay dhulkiina hadda hadday taagan tahay caddaynayaa heerka uu ka gaaray khilaafka dhulku deegaamadeenna dowlad goboleedka galmudug ama weliba gobolka mudug booskii qabyaaladdu ay ku jiri jirta ayuu galay markii dadkii xoogaa indhihii u furmeen oo qabyaaladii ay ka yaraatay dhulkii baa galay waa laysgumaadayaa waa laysdhacayaa waa laysboobayaa maxkamadduna ilaahay khayrhad siiya cadaaladuna ayaguna dhib bay qabaan maanta qofkay dhul u xukumaan garaadsiyu leeya waa mahadsantahay qofkay ka xukumaanna tuuga tuuga dhashay maxkamaddu laaluush bay qaadatay marka waxaan rabnaa tala bixin ahaan meeshii looga baahnaabay ku soo beegantala kulankan iyo wacyigelintan dadka oo in lagu daro awood iyo sharciyeed waxaan taageeraynaa in la sameeyo guddiyo dhul ah adduunka waxaa jiri jirtay dhulbixin waxa la dhahayo waaxda dhulbixinta dowladaha hoose iyo arrimaha gudaha iskala wada shaqaysaa waxaa kaloo la rabaa inuu dhulka sabro looga leeyahay oo qofkan uuna hadhow cunugiisa iyo awlaaddiisuna haligmin dhul sharciyaysan ee qodobaysan canshuuran inuu qofkaani haddii uu dhul leeyahay ka tago si awlaaddiisuna berri ugu nacfiso uguna badbaxdo in marka laysla helo sharcigii sida muxuu ahay sabraloogihii dhulkii la canshuuro sabraloog loo jaro dhaxaltooyadii qofka la ogaado dhulkaasiti dhaxalkoobkiisa marka haddii aan shuruuc iyo qodobo helno waxaan ka gudbaynaa ree quraca ree qurac ku duulay iyo ree qansaxbaa dhul isku haysta iyo nimba ninkuu ka xoog badan yuu xoogahaya waxaasa waxaa la rabaa marka dowladda waa idinla shaqaynaynaa haddaan nahay haweenka waan ka qayb qaadanaynaa canshuurtan dhulka waan canshuuranaynaa hadalka gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka mudug ayaa kusoo aadaya xil inta badan gobolka mudug ay ka jiraan dagaal beeleedyo ka dhashay khilaafaadka muranka dhulka gaar ahaan dhuldaaqsimeedka deegaanada miyiga ah ee galbeedka gobolka mudug